halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
meel waxaray maray oo marka kaga hadhin mehernaabay keen xabado badan oo rag ku xarbiyey oo xabintiritaal xayaabololaay waa ibraahin ismaaciil cige oo lahaa lixdan neef oo geela iyo laba tiro oo adhi ah waxa uu ku noolaa miyiga doobiryaali oo ku taalla xuduudka koonfureed ee soomaaliya iyo itoobiya ay wadaagaan ibraahim hadda waa xawaalqado ku nool hargeysa waa sagaal iyo soddon jir qoys ka kooban labiyo toban qof oo carruurtiisa iyo waalidkii ku biilin jiray dhaqashada xoolaha oo ay ku tiirsanaayeen weligood wuxuuna xoolaha ka dhaxlay aabbihii saddex sanno oo xerada barakacee naasahablood kow oo ku taalla bariga magaalada hargeysa uu ku nool yahay marka laga reebo noloshiisa waxa uu ku qaatay miyiga abaar adag oo ku heshay deegaanka uu ka soo barakacay ayay kaga leedeen dhammaan xoolihii ay ku tiirsanaayeen hadda nolosha qoyskiisu waxa ay ku xidhan tahay qodista qabriyada oo siddeed iyo toban saacadood oo maalintii ah waxa uu ka shaqeeyaa xabaalaha dadka lagu aasee naasa hablood oo dhinaca bari ka xiga magaalada hargeysa waa geeljire weli ku jira qaab geeljiranimo inkastoo uu qabto shaqada xabaalqodista haddana uu u arko inay ku tahay shaqo quursi ah oo aan u qalmin laakiin ay dantu biday
waxay u kaliftay dee duruufto inaan reerkayga wax kula soo baxo ama naftayda ama leydee magaalada ka jirta ya shaqo kalena dee ma noqono shaqada xooggu ma noqono taasina u kaliftay
markaad eegto nolosha een, xafaarnimada oo kale hore umaad qoono nin geeljiraabaad ahayd oo geeliisa raacan jiray markaa sideed ku baratay bal xirfadan xirfadan dee waan eegtay nimankii hore qodi jiray xafaarnimadana waa wax laska bara kala moogta waa dee shaqadii adkeed oo kale birkadoo kale iyo markii la qodi jiray moogta iilkana waan iska barano duwistiisa marka dee waxoogaa eegta waan barta
mise maalmood bay kugu qaatay ama mise bilood bay kugu qaatay inaad xirfadan barato aduu dhowr bilood ilaa saddex bilood ilaa afar
saddex bilood ayay ku qaadatay inuu barto sida loo qodo xabaalaha oo uu hadda ka soo saarto nolol maalmeedka qoyskiisa ibraahim waxa uu qoyskiisa ku filansiiyaa afartan dollar oo laga siisto godka xabaasha muddo saddex maalin ah duruufaha ay wajahayaan dadka xoolodhaqatada ah ee ee ku soo caydhoobay abaaraha ayuu ibraahim sheegay inay dhexalsiisay xabaalqodanimada noloshiisa marna kuma riyoon inuu arsaaqada ka helo dhimashada qof bini'aadan ah si uu lacag uga helo qabriga lagu duugayo
fikraddaas waa dee fikrad geelaa la iska lehay moogta kibirka xoolaha dee waa waa ka mudan yahay geelo moogta waa madaxda xoolaha see imika kibirkiisii markuu dhammaaday dee nin weliba duruuftana bartay tanna kibirkuu naga baxa markaasaa laanteed waa kula yaabeen waa kore meel ilaahay camal weydiisata dhaanta weydiisat qof dhintay intaad intaad ka sugaysa arsaaqad saa laanteed iyo caydeed iyo dee nagu badato dhibaatada abaaruhu kaga tegeen dadka xoolodhaqatada ee deegaanada soomaalidu waxa ay keentay inay la darsaan xaalad isku mid ah oo ah shaqo la'aan cuno la'aan nolosha xeryaha barakaca iyo magaalooyinka oo aanay si fudud ula qabsan cabdi xaashi kaynaan waa shan iyo lixdan jir aabbaha dhalay labaatan carruura oo ay afar xaas u dhaleen toddoba boqoloo neef oo adhiya ayuu ku dhaqan jiray baadiyaha cadaado abaar deegaankiisa ka jirtay labadii sanno ayaa ka dhammaysa dhammaan xoolihiisii hadda muddo laba sanno ah waxa uu shaqada kabatolisnimada ka wadaa magaalada cadaado oo qoyskiisu u soo barakaceen si ay u helaan waxay ku sii noolaadaan waa weye galabtii ma dadkan magaalada daafahaasaan ka deganaay galabtiina waa caraabi jiray subaxdiina waa soo tegi jiray xoolaha halkaasay ku abuurmeen mi- marna magaalo anigu maaragtay habeenka kuma hoyo jirin galab ar- caraabiya ka ahaa hayadii yaman hadda ku shaqeeya ilmaha ku biishaayo abda ama labaat ama afar falis ka hele iyo hal falis ka hele iyo hal dollar ka hele iyo ayadiian hadda rabaan wixii ilaahay galabta iga siiyaan subaxda inta siyaada ka qaraarta on ka taga afartiisa qoys waxa ay ku nool yihiin xero barakac oo ku taalla cadaado wuxuuna ka masruufaa laba dollar ilaa saddex dollar oo si maalinla ah uga soo gasha shaqada kabatoliska maadaama ay carruurtiisu badan yihiin oo aanu awoodin in qoyskiisu meel gooni ah wax ku karsado ayuu sheegay in halgelin oo habeenkii ah laba meel ku kala karsadaan hadba wixii ay u geyso oo raashin ah sidaasna ay u quutaan carruurta cabdi oo da'da waxbarashada gaadhay ma helin waxbarasho isna uma hayo lacag uu kaga bixiyo dugsiga laba iyo toban saacadood oo maalintii ah si joogta ayuu ugu shaqeeyaa haddana kuma filla masaariifta uu ka helaa qoysaskiisa M- ma ku filna naftaa laga ilaalina walaal ma ku filna naftaa laga ilaalina ilaa dad islaameed inagu ay aadi maayaan oo soo dhici maayaan oo ilaahan ka magan galnay Ee, maaragtay ee, wixii adigu aad haysato ilaah marka hameenkaas dabka lagu soo lacantoobaysana beriiskaasaa lagu kiilaystaa walaale beriiskaas jaygaa lagu kiilaystaa Ah, wixii- haddaad laba kiilo heshid iyo haddaad hal kiilo heshid iyo haddaad saddex kiilo heshid wixii alla ku siiya dabta lagu wada shubana hadda waxaa deyn ahaan loogu leeyahay lacag gaadhaysa kun iyo shan boqol oo dollar oo uu raashin u deynsaday muddadii abaartu ay ku jireen lacagtaas wuxuu ku qaatay raashin ay iyagu cuneen iyo mid xoolaha ay siinayeen maadaama deegaankiisu aanu lahayn daaq oo ay abaartu xaalufisay nolosha baadiyaha waxa uu sheegay inay ku fillayd xoolihiisa balse uu uga soo barakacay saboolnimada uu ka dhaxlay abaarta cabdi xaashi qoyskiisu waa noloshii ugu adkayd ee uu soo maro muddo xoolodhaqato uu ahaa kadib oo abaar heshay nolosha barakaca waa mid aanu marna ka filayn inay qabsoon doonto cabdi deero maxamed oo siddeed iyo konton sanno jir ah konton neef oo geela iyo laba boqol oo adhi ah ayay abaartu ka dishay boqol dollar ayuu si bila ah hadda uga helaa cisbitaalka uu waardiye ka yahay oo ku yaala baar dheere oo ka tirsan gobolka gedob baadiyaha tuulada daarow oo soddon kilomitir waqooyi ka xiga baar dheere ayay muddo shan sanno abaartu ku haysay hadda qoyskiisu waxa ay ku nool yihiin xerada barakaca ee xabaalcadday ee gudaha baar dheere
marka ilmihaan magaalo la soo galay oo masaasaan magaalada kula soo cararay meel yaroo isbitaal oon shaqadayda ku habbooneen ayaan hadda yaan nool maalmeedayda ka raadsan jiri markii wax la helana waa ka qaadan jiray marka kalena dee dhakhaatiir iska yara si ay ahayna marna way iska maqan yihiin meeshaasaan waardiye wax ka qabtaa qaxootiga aan kuu sheegayna waa ku noolna cabdi laba sanno ayuu hadda ku nooliyay xerada barakac ee baar dheere lacagta uu shaqada waardiyaha ka helana waxa uu ku maareeyaa nolol maalmeedka siddeed carruurtiisa ka mid a shaqadan uu hayo suurtagalu ma aha inuu la joogo carruurtiisa oo bishii lix beri ayaa fasax u qaataa si uu ugu adeego carruurtiisa xaaladoodana ula socdo
abaye waxa weye nin muctarif oo la yaqaanaan ahaa maadaama aanan ku qanacsanayn haddina waxa weye nin muctarif oo yani la yaqaanaan ahaa sidaasaa laigu siiyey meeshana meel saas oo saa u shaqaysa maaha ma nool maalmeedayda bishii boqol dollar aan ka qaadanayay adiga nool maalmeedka waxa weye waa kusii dayn qaadan jiray dee carruurta waxa weye arritirkooda iyo raashinkoodii waa kusii dayn qaadan jiray shaqooyinka hoose ee dadka xoolodhaqatada ay ka dhexleen abaarta waxa ay keentay in magaalooyin badan oo soomaaliya ay culays dhaqaale ku keento maadaama dadku ay dulsaar ku noqdeen qaraabadooda iyo dadka soo barakacay oo kaamam ka samaystay duleedka magaalooyinka sidoo kale waxa ay horseeday in xoolihii soomaalidu ay dhaqan jirtay ay yaraadaan sida uu qabo cabdisamed maxamed cabdilaahi oo barakaha kuliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda hargeysa cabdisamed waxa uu sheegay in arrintan ay keenayso in magaalooyinka ay buuxsamaan noloshii baadiyaha ee lagu tiirsanaana ay meesha ka baxdo arrin murugo leh ayuu ku tilmaamay dadka xolodhaqatada oo qani ahaa inay shaqooyin hoose qabtaan
magaaladii marku imaado waayo noloshii halkaa uu haystay noloshan halkan u haystaa ayaa mar u kala duwanaanaysa taasna maskaxdiisa dhaawac ku keenaysa caqabadaha kale la kulmi karaan inay sameeyan inaysa tahriib isku dayaan in khataro fara badan oo maogtahay nolosha inay kala kulmaan oo waxyaabahaas oo kale ay isku dayaan qofka sababtuna waxay tahay qofka noloshii magaalada iyo noloshii miyigu marka kala weydo ay qofka waxyaala fara badan hal moodaya ayuu isku dayaya haddii an usoo gudbo xagga xalka maxaa xal ah runtii xalka inaynu meel dheer ka daydayna maaha kow dadkani dawlad bay ku hoos nool yihiin dadkan mas dawladda ka mas-uula cid walba ka soko dawladdu inay yeelato inay yeelato qorshe guud inay yeelato ama qorshe fog inay ka yeelato abaaraha soo noqnoqonaya xalkooda iyo dadkan abaaruhu ku dhacayaan sidii noloshooda loo maarayn lahayn xalku wax strategic balan la idhaahdo inay dawladdu ka yeelato waa marka labaadee in dib uxoolayn iyo dib uxusiin in loo in la galo oo la sameeyo bal dadkan xooluhu ka soo baxeen in laisku dayo in la xoolayo oo berigeenu hore dhaqankeenu hore qofka abaartu markay dhacdo qofka xoolihiisu moogtahay ay ay ka baxaan dee dadka jaarkaa isku tegi jiro oo dib baa lagu xooleyn jiro qofka si uu nolosha markaa uga sii wado oonu qofka isu dhiibin ama qof aanu uga tegin buqcadii ku noolaa
khabiirku waxa uu tilmaamay in dadka magaalooyinka soo galay dib u xoolayn loogu sameeyo si aanay nolosha miyigu u baabi'in xoolodhaqataduna ay uga baaqsadaan nolosha adag ee ay hadda ku jiraan ilyaas cabdicali radio ergo hargeysa
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini aadanimada